أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati yuusuf ee aayadda kow iyo labaatanaad ayaa casharkeena uu ka bilaabmayaa casharkii noogu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa walaalihii yuusuf sida ay ceelka ugu rideen oo markaana aabbahood yacquub ay u yimaadeen iyagoo markaa yacni qamiis dhiig leh wado oo markaa ka dhigayo in yey uu cunay ee arrintaa iyadana yacquub uu dareemay inay tahay arrin aan markaasi sax ahayn ee uu yidhi bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamiil kadibna inay haddana mar labaad ay gateen amase dadkii helay ee wadaanta ceelka u ritay ee markaas soo bixiyey iyagu inay gateen markii la gatayna masar ayaa la geeyey meeshaa ayaa marka casharku uu ka bilaabmaya wa qaala aladii kii waxa uu yidhi ishtaraa iibsaday hu yuusuf kii iibsaday wuxuu yidhi min misra masar xaggeeda xaal uu ka ahaaday limra'atihi xaaskiisii wuxuu ku yidhi akrimii maamuus oo karaamee mahwaahu meesha uu ku nagaanayo wanaaji casaa waxaa xaqiiq ah ama yacni laga yaabaa la rajaynayaa an yanfacanaa inuuna anfaco ayaa la rajaynayaa ow amase natakhida inaan ka dhiganno hu isaga waladan ilmo inaan ka dhiganno wakadaalika sidaadaas oo ka wakadaalika sidaadaas oo kale sidii ceelka aan uga soo badbaadinay sidaadaa oo kale ayaan makannaa u makaninay liyuusufa yuusuf fil ardi dhulka ayaan makaninay walinucallima yacni linucallimahu si aan u barno min ta'wiilil axaadiidi riyooyinka caaqibadeeda yacni inaan wax ka barno wallaahu allana haalibun midkii ku adag oo haalib ku ah weeyaan calaa amrihi calaa amri yuusufa yuusuf shanigiisa allah ku adag oo sida isagu uu rabo unbay ahaanaysaa walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaano ceel bay intay isaga ridaan intaa inay ugu dhammaanaysay moodayaan ilaahayna wax weyn buu markaa la rabaa marka nabiyullaahi yuusuf waxaa gatay daraahim iyo wax ku gatay ninkii nin ayaa gatay ninkii gatayna masar buu keenay meliku misra ayuu ahaa ama sayidu misra gurigaa ayaa marka la geeyey taasuu alla ka waramayaa marka alla wuxuu leeyahay wa qaala aladii kii wuxuu yidhi ishtaraa iibsaday hu yuusuf kii iibsaday wuxuu yidhi min misra masar xaggeeda xaal uu ka ahaaday oo reer masar uu ahaa limra'atihi haweentiisii wuxuu ku yidhi akrimii maamuus oo karaamee mahwaahu yuusuf makaanu nagaadigiisa yacnii meesha uu ku nagaanayo mowdica muqaamihi meesha uu ku nagaanayo wanaaji oo maamuus casaa waxaa laga yaabaa oo rajo laga qabaa an yanfacanaa inuuna anfacaa laga yaabaa meeshaa marka ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi afrasu nnaasi halaahatun dadka waxaa ugu firaaso fiicnaa firaasada waxaa la yidhaahdaa qofkan intaad calaamada iyo wax ka aragto aada istiraahdo a leelehay qofkaani ama waxani sidan bay noqonayaan in lays yidhaahdo dadka kuwa ugu firaasada badan waa saddex buu yidhi alcasiizu fii yuusuf casiizu misra yuusuf isagoo yar marku gacanta ku dhigay waa fiiriyey najaabo iyo waxbuu ka arkay markaasuu yidhi casaa an yanfacanaa wiilkan marka maamuuso inuuna anfaca laga yaabaa waa firaaso fiican ayb xaysu qaala limra'atihi akrimii mahwaahu casaa an yanfa casaa an yanfacanaa ka kale waxaa weeyaan wabnatu shucayb calayhi salaam shucayb gabadhiisa xaysu qaalat liabiiha aabaheed markay ku tiri fii muusaa fii sha'ni muusaa yaa abati ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin iyadana waa firaaso fiicnayd oo nabiyullaahi muusa markay aragtay yani inuu gadaal ka soco yacni horay uu ka socdo gadaal iyo uunan ka soconaynin dhowrsanaantiisa iyo waxaa markay aragtay waxqabadka uu dadka u qabanayo ayay waxay tihi marka aabbow ninkan shaqaalo ka dhigo waa firaaso fiicnayd iyaduna iyo wa abuubakrin ninka saddexaad waa abuubakar fii cumara abuubakarna cumar aad buu dadka intuu fiiriyey markuu dhimanayay cumar buu madax uga dhigay madax ka dhigiddaas marka abuubakar uu cumar madax uga dhigay muslimka muslimiinta uu uga dhigay firaaso aad u fiican waayo cumar wuxuu ka arkay sidii uu ka maleynayeyna waa noqotay arrintii ayb walidaalika markay ku yidhaahdeen asxaabta abubakar ay ku yidhaahdeen dadkii qaar ka mida cumar baad u dhiibtay cumarna nin ad adag waaye bal yacni ka waran markaasuu wuxuu yidhi ilaahay cid aan ahayn miyaad igu cabsi gelinaysaan mayay dheheen allaan kugu cabsi gelinayna waa u diyaarsaday buu yidhi ilaahay jawaabtiisa haddii uu yidhaahdo dadkii yaad uga soo tagtay ilaahu kii ugu khayr badnaa oo nebigaaga yacni isagoo raalli ka yahay oo ka ah ou dhintay oo dadka markaa jooga markii la fiiriyo ninkii ugu fiicnaa oo ugu khayrka badnaa baan uga soo tegay baan ugu jawaabaya alleh dad marka waxay sameynayaan jawaabtiisa waxay ahaayeen asxaabta sii diyaarsado marka ibnu mascuud wuxuu yidhi dadkaa saddexdaas baa ugu firaaso fiicnayd mid kastaana waxa uu ka ka maleeyey axadka firaasadiisu ay ku dhacday ayuu markaa yacni sidii buu kusoo baxay casaa waxaa laga yaabaa an yanfacanaa inuuna anfaco yuusuf ow amase natakhida inaan ka dhigano hu isaga waladan ilmo aan ka dhigano wakadalika sidaadaas oo kale kamaa anqadnaa yuusufa min ghayaabati اljubbi ceelka mugdigiisa sidaan uga soo badbaadinay amase kamaa anqadnaa yuusufa yuusuf sida aan yacni usoo badbaadinay min aydi ikhwatihi walaalihii la dhashay gacantooda saan uga soo badbaadinay kadalika sidaadaas oo kale ayaanu makannaa liyuusufa yuusuf u makaninay fil ardi dhulkii baan makaninay oo dhulkii baan keennay walinucallimahu linucallimahu saan u barno waawdu waa zaa-ido wa ayb ama in la yidhahdo waawdu marka waa xaraf markaa sila ah oo markaa linucallimahu la laqbeeyo amase in laga dhigo waawda xarfu cadafkeeda lagu daayo oo macduuf markaa macduufu calayhi lasoo qadaro ayb oo macnuhu markaa uu noqdo linumallikahu si aan boqor uga dhigno yuusuf iyo walinucallimahu inaan barno min ta'wiilil axaadiidi riyooyinka tafsiirkooda inaan barno wallaahu alle haalibun midkii ku adag waayo haalib ah calaa amrihi yuusuf shanigiisa amrihi marka damiirka yuusufna waa loo celiyaa allana waa loo celiyaa macnuhu markaa wuxuu noqonayaa wallaahu alle haalibun alla ku haalib oo ku awood badan waaye calaa amrihi isaga amarkiisiibuu ku awood badan yahay tiisa unbaa soconayso ama fii amri calaa amrihi calaa amri yuusufa yuusuf shaniga ku saabsan ta alla uu ka rabo unbaa awood badinayso oo dadka iyagu walaalihiina inay mar hore u dhameeyaan bay rabeen kuwaan waa iska iibsanayaan laakiin tan alle unbay tegi doontaa macnuhu sidaas walaakina aktara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan oo iyagu waxbay iska samaynayaan walamaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilmaa walamaa markii balaqa uu gaaray yuusuf ashuddahu xoogoobidiisa aataynaa waxaanu siinay hu isaga xukman xugun ayaan siinay iyo wa cilman cilmi ayaan siinay wakadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa ixsaanka la yimaado oo markii nabiyullaahi yuusuf xoogga uu soo helay ayaa marka alla wuxuu siiyey xugun xikmad macnaha shayga booskiisa in la dhigo qowlkiisa iyo ficilkiisu inay mar walba ay noqdaan sawaab ayb walamaa markii balaqa uu gaaray nabiyullaahi yuusuf ashuddahu xoogoobidiisa markuu gaaray muntahaa shabaabihi dhallinyaronimadiisa meesha ugu danbeyso soddon iyo saddex sano ayaa mujaahid uu yidhi suddi iyo wuxuu yidhi isagu soddon sano daxaaku bnu musaaximin labaatan sano intaba waa la yidhaahdaa imaam maaligna isaga qaangaar iyo wax sidaas uu ku sheegay ayb aataynaahu waxaanu siinay xukman xugun ayaan siinay xikmad xukunkana nubuwadaa laga wadaa iyo wa cilman cilmi baan siinayoo alfiqhu fi ddiin diinta oo la fahmo ayaa la siiyey ayb marka ilaahay waa ku gallad sheeganayaa qofka haddii marka xikmad iyo diin la siiyey oo la dhaxal siiyo wax aada u weyn baa qofkaas la siiyey waana wax ilaahay uu ugu gallad sheeganayo dadka uu siiyey ayb ee dadka iyaga unbaa waxaan qiimo lahayn qiimo u yeelaya maahane qiimaha dhabtaa waxyiga in la fahmo waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsihi waqallaqat alabwaab wa qaalat hayta lak waraawadad wayda waxaa dalabtay hu yuusuf allatii tii ayaa dalabtay huwa isaguba fii beytihaa gurigeeda dhexdiisa uu ahaaday can nafsihi nafsadiisii bay ka dalabtay waqallaqad way xirxirtay alabwaaba irdihii bay xirxirtay wa qaalat waxayna tidhi hayta haluma kaalay yacni soo dhow dhawaa dhow yani wa qaalat waxay tidhi hayta dhawow oo yacni kaalay yaa dhawaashaa laka adiga kuu sugnaatay hayta marka waa ismu ficil amar haluma kaalay unbaa loo jeedaa wa qaalat waxay tihi hayta laka kaalay qaala wuxuu yidhi yuusuf macaad allaahi acuudu billaahi allaan magangelayaa ayb macaad allaahi waa masder yani la dhig yani masder naa-ib ka ah caamilkiisii qaala wuxuu yidhi macaad allaahi acuudu billaahi allaan magangelayaa inahu alle yani inahu isagu rabbii yani shanigu wuxuu yahay rabbii aniga sayidkayga axsana waa wanaajiyey mahwaaya makaanu nagaadigayga meesha aan ku nagaanaya inahu alle shanigu waxa uu yahay amase inahu alleh laa yuflixu mal inahu shanigu wuxuu yahay laa yuflixu ma guuleysanayo addaalimuuna kuwa dulmiga falana ma guuleystaan sidaasuu yidhi gurigii marka yuusuf markii la geeyey gabadhii haweentii marka guriga joogtee ninkii sayidka ahaa casiizi misra yaa isagii marka nabiyullaahi yuusuf damacday oo markaa yacnii damac ku keentay taasuu marka alla ka warramayaayo alla wuxuu yidhi waraawadad waxaa dalbay hu yuusuf allatii tii ayaa dalabtay huwa isaguba fii beytihaa gurigeeda dhexdiisa uu ku sugnaayo ku noolaa gurigeeda can nafsihi nafsadiisay ka dalabtay dalabkaasuna marka waxay tahay dalabathu can nafsihi an yuwaaqicaha inuu ku dhaco oo markaa yacni ou jimaaco ou u tago way damacday marka waqallaqad way xirxirtay alabwaaba irdihii bay xirxirtay dhammaantood wa qaalat waxay tidhi hayta laka haluma kaalay soo dhawow ayay tihi xarafkan marka hayta waa la akriyey hiita waa la akriyey haytu waa la akriyey bacdi qira-aadka qaar shaadana waxaa kusoo aroortay oo qaalat hitu laka hitu laka marka haddii la yidhaha tahayatu laka waa isku kaa diyaariyey ayb macaanidaasaa marka ku jirto qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf macaad allaahi ilaahay ayaan magangelayaa ayb waa masder marka mansuub ah naa-ibna ka ah caamilkiisa macnuhuna waxau noqonayaa macaadallaahi acuudu billaahi allaan magangelaya allow marka horeba magan galayo allah haddii la magan galaa cidna markaasi ayna waxba dhibaynin ayb innahu isagu rabbii aniga sayidkayga rabbii meeshaan marka macnaheeda waxaa loo jeedaa waa sayidka ayb innahu ay yacni ina aladii ishtaraanii kii isoo iibsaday aniga ayb ama inahu zawjkaaga adiga ninkaaga ayb rabbii yani sayidkayga axsana waa wanaajiyey mahwaaya makaanu nagaadigayga ninka yani aniga isoo iibsaday sayidkayga ah axsana waa wanaajiyey mahwaaya makaanu nagaadigayga oo meeshaan ku nagaanaya marka isagu waa wanaajiyey ee qofku wanaajiyeyna wax xun looguma abaalgudo marka inahu rabbii wuxuu ujeedaa iyada ninkeeda rabbiina wuxuu ujeedaa bimacnaa sayidii yani sayidkayga ayb axsana waa wanaajiyey mahwaaya makaanu nagaadigaygii waa wanaajiyey sayidkayga inahu shanigu waxa uu yahay laa yuflixu ma guuleysanayaan addaalimuuna kuwa dulmiga falo yacni hada aladii tadcuunii ilayhi waxaan aada iigu yeeraysid dulmun dulmi waaye qof aan ku xumaynin inaad xaaskiisii u daba martaa waa dulmi walaa yuflixu ahluhu dulmiga dadkiisuna ma liibaanaan macnaha marka sida uu yidhi sidaas way ayb marka ilaahayna waa ka hoos galay cudurdaarkiisiina marka waa sheegay walaqad hamat bihi wahama biha walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe hamat way hamisay bihi isaga ayay hamisay wahama waa hamiyey yuusufna bihaa iyadii buu hamiyey lowlaa haddii lala yahay an ra-aa inuu arkay burhaana rabbihi rabbigii calaamaadkiisii xuja xujajkii rabbigii haddii lala yahay inuu arka arko kadalika sidaadaas oo kale yaa linasrifa yacnii kama araynaa yuusufa yuusuf sidaan u tusnay arrintaasi ayaa linasrifa canhu aan uga leexinaynaa sidaas i leeg asuu-a xumida iyo walfaxshaa-a foolxumada dunuubta foosha xun inahu isagu yuusuf min cibaadinaa addoommadeenu ka mid ahaaday almukhlasiina la xushay oo aan nubuwadeen nubuwo iyo risaale aan u xulanay ayb aayaddan marka aayad ishkaal badan meesha ishkaalku ka imaanayana waxay tahay walaqad hamat bihi iyada waa la gartay oo aayadda kaleo waraawadathu latii huwa fii beytiha can nafsihi oo iyada damaceeda iyo hamigeeda waa la fahmay wahama bihaadani maxay tahay yuusuf hamigiisu muxuu yahay ilaa dhowr tafsiir baa ku jirto ibnu jariirna aathaar badan oo wuxuu soo kaxeeyey bacdi salaf uu kasoo arooriyey oo yacni ibnu cabaas iyo mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyo uu ka warinayo yacni uu leeyahay qaarna sanad ahaan saxiixa qaarna sanad ahaan daciif iska ah oo marka wahama bihaa yuusuf waa hamiyey oo haweentaa yacnii inuu ku dhaco ayuuba ku dhowaaday ayb sidaasay leeyihiin aathaarta marka qaarkoodna waxyaabo waxaaba ku jira aan afka lagu sii ballaarin karinba ayb yaa ku sugan aathaartaabuu soo kaxeeyey ibnu jariir akharulmufasiriinna waa soo kaxeeyaan sidaasayna marka uga tagaan iyagoo marka yacni hamiga yuusuf waa jiray bay dhahayaan ilaahay subxaanahu wata laakiin zina maunan ku dhicin oo ilaahay hami baa galay ilaahay baa ka celiyey markaas sidaas ay leeyihin bacd almufasiriinna waxay yidhaahdaan iyaga laba sibay u tawjiihiyaan wahama bihaadan si waxay tahay in la yidhaahdo hamigan bimujarad khaadir qalbiga wax uga soo dhacay bis waay shayga qofku marku qalbiga uga soo dhacana dembi looguma loogumaba qabtaba baqawi marka wuu sheegay marka taa in hamigu sidaas oo kale inuu yahay oo ahlu taxqiiqa qaarkood ayuu macnahaas kasoo kaxeeyey xadiidkii marka wuxuu keenay qofku haddii uu yacni xumi uu hamiyo ee qalbiga uga soo dhacdo ee uunan ku camal falin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga dhigaa ajar buu ku siiyaayo baqawi sidan buu yidhi wa qaala bacdu ahli lxaqaa'iq alhamu hamaani hamun haabitun hamigu waa laba nooc mid sugnaanayo qalbiga ku sugan wa huwa idaa kaana macahu casmun waa haddii dhaqaaq uu la socdo markuu intuu ham yimaado kadibna dhaqaaq uu imaado waa nooc midkaasi mithlu hami imra'ati alcasiiz naagta miday ku hamisay kaas waa iyada hamigeeda yacnii hami baa galay waana usoo dhaqaaqday ayb macna marka sidaas waa middaa marka haweentu ay samaysay imra'atu alcasiiz wahamun caaridun wa huwa alkhatratu hamina waa wax qalbigaaga jug un mar kusoo yiri oo dhibic kusoo dhacday qalbigaaga oo xadiidu nafsi nafsadaada ku sheekaysatay min gayri ikhtiyaarin adoon waxna dooranin walaa casmin go-aanna aan aan gaarin mithlu hami yuusuf buu yihi marka yuusuf hamigiisu kaas oo kale wa qalbigii waxbaa uga soo dhacay laakiin wax dhaqaaqa iyo ficil iyo midna ma samaynin ayb sidaa marka ibnu kathiir laftiisa waxaad moodaa inuu dooranayo alimaam maxamed alamin shanqiitina inuu macnahaas dooranayo aad moodaa baqawina waa kana waqaala ahlu bacdu ahli lxaqaa'iq waata uu sidaa dhahay xadiidkiibuu markaana uu dabageliyey ayib macnaha labaadee lagu tawjiihiyaa waxay tahay in la yidhaahdo taqdiim iyo taakhiirba ayaa ku jiro ama in la yidhaahdo taqdiim iyo taakhiirba iyadoon la dhihin macnuhu sidan buu noqonayaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee hamat bihi way hamisay iyada waana u dhaqaaqday yuusuf xaggiisa wahama waa hamiyey yuusuf bihaa iyada ayuu hamiyey lowlaa haddii lala yahay an ra-aa inuu arkay yuusuf burhaana rabbihi rabbigii xujadiis inuu arkay haddii lala yahay lahama bihaa waaba hamin lahaa oo markaa yacni hamigii waxaa lagu xiray shardi oo ah haddii yacnii burhaanta rabbigii hadduusan arki lahayn naagtaa waa hamin lahaa marka burhaana rabbihina waa arkay yuusuf saa darteed wax hamiya kama dhicin marka tawjiihana marka waa jiraa isaga dhinaca ayb tawjiihaas marka waxbay ku bushiyaan culamada qaarkood ibnu jariir baana ka mid a wuxuu leeyahay lowlaada xaraf shardi waayo maadaama xaraf shardi ay tahayna lowlaa jawaabteeda inay kasoo hormarto oo iyada ay daba marto oo iyada ay daba marto carabiyada laguma arkin ayuu yidhaahdaa laakiin abu xayaan alandalusi waa ka jawaabay arrinkaasu wuxuu yidhi wahama bihaada soo hormartay waa daliil ee maahane iyadu maahan jawaabu lowlaa jawaabta lowlaana waa maxduuf wahama bihaadaanna waa amaaro iyo daliil maxduufka lagu fahmaayo qur-aankana dariiqadaas waa ku badan tahay buu yidhi tusaale marka wuxuu usoo qaatay facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin suuratu yuunus facalayhi tawakaluu alla tala saarta macnaha waxay tahay in kuntum haddaad tihiin muslimiina muslimiin fatawakaluu cala allaahi ilaahay tala saartaa laga wadaa marka intaani jawaabteeda waa muqadar inay fatawakaluu tahayna maxaa lagu ogaaday facalayhi tawakaluuda soo yacni lasoo hormariyey ayaa lagu ogaaday waxaa lamid a qowluhu fii suurati alqasas in kaadat latubdii bihi lowlaa an rabatnaa calaa qalbiha macnaha waxay ka ka dhigan tahay lowlaa an rabatnaa calaa qalbihaa qalbigeeda inaan adkaynay haddii aynan jiri lahayn sidaa haddaynan jiri lahayn lakaana tubdii bannaankay soo dhigi lahayd waxa qalbigeeda ku jiro lakaana tubdii marka maxaa lagu gartayna in in kaadat latubdii bihida horaa lagu gartay meeshaan marka nafsi lxikaaya waayo wahama bihaadan iyada jawaab maaha oo lowlaa jawaabteedii oo soo hormartay maahane waa daliil lowlaada jawaabteedu waa maxduuf hama bihaadan oo kalena waaye waxaana lagu fahmay wahama bihaada warkaasna marka ibnu alima alcalaama maxamed ilamin shanqiidi aad buu uga raalli noqday wuxuuna yidhi waa wax waafaqaya qawaacidda carabiyada ayb isaga marka sidaasu ku jawaabay macnaha isaguna waa macno saliim ah oo macnuhu marka ay tahay hamiga yuusuf shardi baa lagu xiray shardigana wuxuu yahay in uus haddii uunan arki lahayn rabbigii xujadiis iyo burhaantiis naagtan waa hamin lahaa ee marka miyounan ar ma arkin miya marka waa arkay burhaana rabbihi waa arkay saa darteedna waa ka joogsaday wax hamiya kama dhicin ayb aathaartan see la yeelaa marka faraha badan oo ibnu cabaas iyo mujaahid iyo ka sugnaanayso aathaartani waxaa macnaheedu ay tahay wixii daciifa waaba daciif oo laysku kalifi maayo wixii aan daciif ahayn see la yeela marka wixii aan daciif ahayn waa qis waa qisas ama riwaayaat israa-iiliya waa leanna waxaan nebiga lagama soo warinin sala allahu calayhi wasalam iyada oo kalena wax ra-yi laga keeni kara maaha dabcan leanna maxaa yeelay yacni ibnu cabaas ama saciid ibnu jubayr arrinta noocaana qisadan dhacday qiso maahan ijtihaad lagu keeni kara maaha mufasiriintuna waa ku badan tahay qisaska israa'iiliyaadka mar riwaayaadka inay wariyaan wixii marka sanad ahaan ansaxana riwaaya israa'iiliya waayo marka xaggaa laga maraya banaankaa laga maraya weliba sheekh maxamed alamin shanqiidi isaga wuxuu leeyahy laa-iq waxaan qaarkiis waxyaabaha riwaayaadkaa ku jira qof caadiya laa-iq uma aha ayb oo yacni surwaalkiibau furtay iyo waxyaaba noocaasaa ku jiraan wuxuu leeyahay im- imraatu yu- yani nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam haween kaafirada inuu u furto yacni surwaal u furto oo sidaas uu ku dhowaado waxaas ma sameynayo uu leeyahay ayb arrintaana nubuwaday cabaa way ka hor imaanayaan isagu marka aathaartanna xaggaas buu mariyey ayb marka hamiga in la yidhaha bimujarad khaadir kusoo dhacay buu ahaa waana ka badbaadiyey yuusuf amase in la yidhaahdo wax hamiya maba jirine oo hamiga shardi baa lagu xiray shardigiina la yacni haddii la waayo shar lowlaa an ra-aa burhaana rabbihi baa lagu xiray waana arkay burhaana rabbihi oo wax hamiya markaa ma dhicin labadaa tafsiir way ugu fiican yihiin tafsiir kaleo isaga waxaa jira aada daciif waa laba tafsiiroo daciif b mara ah ayaa jiro wahama bihaa wahama bidarbihaa ee yuusuf wuxuu ku hamiyey inuu garaacaba iyada nacam taas tafsiirkaasi marka waa tafsiir aada daciif u ah waa nacam siyaaquna qaab uu ugu jira la garan maayo ibnu jariirna wuxuu ku tilmaamay tafsiirkaas tafsiir khilaafsan tafsiirka mutaqadimiinta nacam ayuu ku tilmaamay qaarna waxay leeyihiin wahama bizawaa bizawaajiha inuu guursado guurkeeduu damcay ayaa laga wadaa waxaasoo dhan marka waxyaaba siyaaqi iskaga fog fog weeyaan labadan unbaa ugu muhiimsan oo qalbigay uga wax uga soo dhaceen markiina yacni waxa qalbiga kusoo dhaco oo aan ku sugnaanin ficilna aan lagu darin de aad iyo dembi ma aha iyada ayb laakiin waxyaabahan kale casmi baa ka muuqdo waa u dhaqaaqay xaggeeda waa ku dhawaaday sidan buu yeelay ficil iyaa ku jira iyo casmi casmigana waa laysku qabsadaayo waa dembi buu keenaya ayb markaa macnuhu wuxuu noqonayaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe hammad way hamisay waa uha waa ya bihi yuusuf ayay hamisay warkaas waa dhammaaday marka ayb wahama wuu hamiyey bihaa iyadiibuu hamiyey lowlaa haddii lala-aan lahaa an ra-aa inuu arkay burhaana rabbihi rabbigii xujadiisa inuu arkay haddii lala-aan lahaa lahama bihaa waa hamin lahaa marka lowlaa an ra-aa burhaana rabbihi lahama bihaa waa hamin lahaa ayb hamigiisu marka isaga ma dhicin marka ayb tafsiir marka kaas aan ka baxna marka meeshaa hamiga tafsiirkiisa burhaana rabbihidan maxay tahay waxaan yacni rabbigii xujadiisa ee uu arkay yuusuf maxay tahay afar tafsiir baa lasoo wariyaa tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay nuudiya binnahyi can muwaafaqati alkhati'ati ibnu cabaas baa tafsiirkaa wato yuusuf waa loo dhawaaqay waxaana laga reebay xag allah looga dhawaaqay waxaa laga reebay gef inuu cid ku waafaqo xujadu taas midda labaad waxay tahay suuratu yacquub aabihii yacquub suuradiisii baa la hor keenay ayb ibnu cabaas baa iyadana laga wariyey yatawacaduhu isagoo u goodinaya marka burhaana rabbii sidaana marka ibnu jariir aathaar yacni ibnu cabaas buu ka keenay tafsiirka saddexaad wuxuu yahay burhaana rabbihi ee waxaa ilaahay u ya ugu goodiyey dadka zinaysto ayaa yuusuf kusoo dhacday waa daayay marka waxaas hamigii waa ka tegay taana maxamed ibnu kacab alquradi baa wato tafsiirka afaraad waxay tahay malag suuradii ayuu arkay burhaantu afartaa macnaa lagu macneeyaa marka kadalika sidaadaas aan burhaan kadalika sidaadaas kamaa araynaa yuusufa burhaana rabbihi sidaan yuusuf u tusnay rabbigii burhaantiisa sidaadaas oo kalea linasrifa saasaan yeelnay linasrifa inaan ka leexino canhu isaga xaggiisa asuu-a xumida aan ka leexino iyo walfaxshaa-a dunuubta fuxshigae foosha xun inahu isaga min cibaadinaa addoommadeennu ka mid ahaa almukhlasiina ee la xushay ee risaaladeenna aan u xulanay almukhlisiinana waa la akriyeye addoommadeenna yacni cibaadada inaga noo khalisto inaga daacadda noo ah ayuu ahaa nabiyullaahi yuusuf ayb wastabaqa albaaba waqadat qamiisahu min duburin waalfa yaa sayidaha lada lbaab wastabaqaa waxay u tartameen albaaba iridii bay u tartameen ay u kala carareen waqadad way goysay qamiisahu shaatigiisii bay goysay min duburin xagga gadaalee ka goysay oy ka jeexday wa alfayaa waxay gaareen sayidahaa haweentii sayidkeedii zawjkeedii bay gaareen ladalbaabi iri albaabka agtiisa xaal uu ku sugan yahay qaalat waxay tidhi maa maxaybow jazaa-u man qof abaalmarkii muxuu yahay abaalmarintiisa araada doonay biahlika ehelkaaga la doonay suu-an xumi waxaa ruux ehelkaaga xumi la doonay lagu abaalmariyaa waa maxay ilaa an yusjana in la xabisaya maahani aw amase cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinaya in lagu dhiga maahani qaala wuxuu yidhi yuusuf hiya iyadaa raawadatnii i dalabtay can nafsii aniga nafsadeyda iga dalabtay washahida waxaa marqaati kacay shaahidun ku marqaati kacayo kaasoo min ahlihaa iyada ehelkeeda ka mid ah wuxuu ku marqaati kacay in kaana qamiisuhu qamiiskiisu haddii uu ahaado qudda mid la gooyey min qubulin xagga hore xaggeeda laga gooyey fa sadaqad way run sheegtay haweentii wa huwa isaguna min alkaadibiin uu ka mid ahaaday wa in kaana haddii uu ahaaday qamiisuhu qamiiskiisa qudda mid laga gooyey min duburin xagga dambe fakadabad way been sheegtay iyada wahuwa isaguna min asaadiqiina kuwa runta sheegay buu ka mid ahaaday falamaa markii ra-aa uu arkay qamiisahu qamiiskiisa qudda in la gooyey min duburin xagga dambe in laga gooyey qaala wuxuu yidhi innahu shanigu waxa uu yahay ama innahu waxaani kan min kaydikunna idinka yacni haween ah shirqoolkiina iyo hagartiina iyo dhagartiina uu ka mid yahay ina kaydakunna hagartiina iyo shirqoolkiina haddaad haweentihiin cadiimun mid weynin badan waayo yuusufu yaa yuusufu yuusufow acrid iskaga jeeso can haadaa kan cidna ha u sheegin oo arrintan ka jeeso wastakfirii adigana cafis weydiiso zawjkaaga lidanbiki liajli danbiki dembigaaga dartii cafis u weydiiso ninkaaga innaki adiga kunti waxaad ahaatay min alkhaadi'iina kuwa gafay ayb marka alla wuxuu leeyahay wastabaqa albaaba markii xumaantii ay ka damacday yuusuf waa ka cararay wastabaqaa waxay u dhaqtameen oy u tartameen albaaba iridii waqadad way goysay haweentii qamiisahu qamiisa yuusufa yuusuf shaarkiisii min duburin xagga dambe ayay ka goysay ilaa isaga waa cararayaa iyadana waa ka daba cararaysaa wa alfayaa waxay gaareen oy haleeleen labadoodii yuusuf iyo haweentiiba sayidahaa haweenta sayidkeeda ninkeediibay gaareen ladalbaabi iridda agtiisa xaal uu ahaaday ama ladalbaabi iridda agtiisay ku gaareen xaggaa ku tacalluja haddaad doonto ayb qaalat waxay tiri marka haweentii maa jazaa-u maadaani naafiyana waa laga dhigi karaa istifaamiyana waa laga dhigi karaa laqbada marka maada istifaamiyada waa soo tii horaan ku marnay waxaa kaloo markaa naafiye haddii laga dhigaa wuxuu noqonayaa qaalat waxay tidhi maa jazaa-u man qof abaalmarintiis maba ahan araada doonay biahlika ehelkaaga la doonay suu-an xumi abaalmarin male ilaa an yusjana in la xabiso maahan ow amase cadaabun cadaab unbuu leeyahay cadaabka oo aliimun xanuujinayo sidaasii tiri iyadii marka dembiga ku jirtay baa dacwadii bilowdayba oo yuusuf marka inay nabsato ayay markaa ku dhaqaaqday oo ay bilowday isaga yuusuf waxba ma sheegin xumaaniya waxna ma bilaabine iyadii baa marka itihaam dusha uga tuurtay ayb labadaa maaha wax kale miyuu leeyahay way ayb yuusuf marka warkeedii markuu maqlay qaala wuxuu yidhi hiya iyada ayaa raawadatnii i doontay can nafsihi nafsadeyda iga doontay oo faaxisho iga raadisay ayb markaa mufasiriintu waxay leeyihiin yuusuf waxaa inuu sheeg sheega ma rabine maadaama ad isagii dembi lagu soo oogayo iyadii ay leedahay isagaaba waxaan idamcay isagu inuu isberi yeelo xaqu u leeyahay marka yuusuf mowqifkiisu waa mowqif ou isberi yeelayo ee xumi qof haafinaya ma aha nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ayb washahida waxaa u mar waxaa marqaati kacay shaahidun mid marqaati kacayo shaahidkan marka saddex tafsiir baa ku jirto shaahidka marka in la yidhaha wiil yar oo guriga cunug yar oo guriga joogay oo dherabta ku jiro ayaa marqaati noqdayba xadiid marfuuca ayaana jiro ibnu jariir uu warinayo sheegay in marka uu yidhi dherabta dadka ku hadlay waxaa ka mid ah yacnii yuusuf kii u marqaati furay taba ibnu jariirna kaasou doortay shaahidka in laga wado tafsiir kale wuxuu leeyahay kaana rajulan nin buu ahaa meesha yacni markhaati kaa noqon karay ibnu cabaas baa marka sidaa ku fasiray tafsiirka saddexaad wuxuu leeyahay shaahidku waaba shaatiga shaatiga laftiisa waa shaahidka ee shaatigaa marka waxaa diidaya inuu shaatigu yahay min ahlihaa baa la yidhi nacam shaatiga marka min ahlihaa lama dheheen nacam warkaa marka mufasiriinta qaarkood ibnu jariir iyo marka waa naqdiyey war tafsiirkaas nacam ayb meeshaa marka wuxuu yidhi washahida waxaa markhaati kacay shaahidun mid markhaati furayo min ahlihaa ehelkeeda kamid a ayb markhaatidii marka sidan buu u furayo wuxuu yidhi in kaana qamiisuhu qamiiskiisu hadduu shaatigiisu haddii uu ahaaday qudda in la gooyey min qubulin xagga hore in laga gooyey hadday tahay fa sadaqad iyadaa run sheegtay wa huwa isaguna min alkaadibiin uu ka mid yahay leanna isagaa wax raadinayo hore hore u socdo marka oo xaggeeda ku socdo markaas wain kaana haddii uu ahaaday qamiisuhu qamiiskiisa qudda in la gooyey min duburin xagga dambe laga gooyey fakadabad been bay iyadu sheegtay wahuwa isaguna min asaadiqiina kuwa runta sheego ayuu ka mid ahaaday meeshaas marka waxaa laga qaadanaa bay yidhaahdeen qaraa-inta in wax lagu dhisi karo hadda shaatigan marka gadaal markuu ka go-an yahayna qariinaa soo baxayso inay haweentu iyada wax daba eryan eryanaysa hore marka laga gooyana ma wax kalaa soo baxayo shalayna cashirka xalayna waa ku jirtayo qaraa-intu mararka qaar qaadigu waxbuu ku gaari karaa qaadiga haddii marka qariinadu laakiin qariino kaloo ka xoog badan meesha timaado la qabsan maayo markaas suuraddan hadda marka laba qariinaan hadda haynaa middaani marka waa qariino xoog badan wax ka hor imaanayana ma leh waa la aqbalay marka middaani tii aan xalay soo marayno wajaa-uu calaa qamiisihi bidamin kadibin qamiiskii yuusuf in dhiig loo yeelyeelo qariino waayo tusi karto in la cunay yuusuf waraabo qaatay iyey inuu qaatay laakiin qariino kalea ka hor imaanaysaoo nebiyullaahi yacquub qabsadayoo libaax ama bahal hadduu cuno qamiisku meeluu ka jeexjeexnaan lahaa qamiis caafimaad qabo oo aan meelna la-ayn oo meelna aan ka go-nayn in la yidhaahdo yacni iyey baa cunay qamiiskiina ou meelna uunan ka jeexnayn waa qariino tii hore ka xoog badan dhiiggaas la qabsan maayo marka qaraa-intu marka waa la fiirinaa midba midday ka xoog badan tahay baa xoog la siina hunaa marka qariinada meeshaan aad bay u xoog badan tahay ayb suuradda marka cibar fara badan iyo axkaam badan oo fiqi abaab iyay culimmada kala dhex baxaan ayb falamaa ra-aa marku arkay ra-aadan faacilkeedu waa ninkii haweenta qabay casiizu misra waa sayidkii falamaa markii ra-aa uu arkay sayidkii qamiisahu yuusuf qamiiskiisii shaatigiisii qudda in la gooyey min duburin xagga gadaale laga gooyey haweentii khiyaanadeedii buu fahmay markaasi qaala wuxuu yidhi lahaa iyadii wuxuu ku yidhi innahu kan yacni ina haada saniica waxaan aada samaysay minkaydi kunna idinka dhagartiinna wa haddaad haweentihiin iyo khiyaanadiinna ina kayda kunna idinku shir dhagartiinna cadiimun mid weynin badan wa hadda aayaddan markii laysu iyo aayaddii kale suuratu nisaa aan kusoo marnay marka lays dhinac dhigo ilaahay shaydaanka muxuu yidhina ina kayda shaydaani kaana daciifan shaydaanka waxaa la yidhi shirqoolkiisu waa daciif haweenkiina waxaa la yidhi ina kayda kunna cadiim iska jir marka meeshaa marka waxaad garanaysaa marka nebigana waa ki yidhi maa ra-aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli lxaasimi min ixdaa kunna ma arkin buu yidhi kuwa caqligoodu naaqis yahay oo diintoodu naaqis tahay haddana qof caqli badan oo go-aan adag qalbigiisa leexin og oo ka qaalib ka qaalibnimo badan yani idinkoo haddana caqligiinu naqsi ku jira nin caqligiisu kaamil yahay go-aan leh waa ka waad leexinaysaan xaggaad u kala tuuraysaan ayb marka haddana ilaahay marka waxaa weeyaan labadan jinsi waa laysku imtixaanay saa darteed marka nebigu wuxuu yihi sal l slam maa taraktu fitnatan adara cala arijaali min annisaa rag ugama tegin fitno haween uga daran qofku yacni haweentu wax badan bay ku ridi kartaa way sabab ugu noqon karaa waxaa laga yaabaa qofkii oo shaydaankii iskala dagaalamayo haweentii marka ay yacni isu makaniso ama ay yacni laba hadal ay kula hadasho ninkii dhammaaye marka ama diintiisu yacni diinta lagu yaqaanay ama fiicnaa waxaa laga yaabaa inuu xagga kale markiiba inay leexiso oo ay madax marto oo ay qaado oo ay xumaan ku xambaarto ama inuu wax dilo ama inuu zina ku dhaco ama dunuub waaweyn inuu iyada darteed u sameeyo meeqaa marka haween darteed wax u dilay oo iyaga yani dad muslina dhiiggiisa iyagoon u banaanayn u yani ama u banaystay ama u dilay way badan tahay ayb marka waa in la yska ilaaliyaa ina kayda kuna idinku shirqoolkiinu cadiimun mid weynin badan waay yuusufu yaa yuusufu yuusufow adiguna acrid ka jeeso can haadaa kan ka isaga jeeso ee yacni cidnaha u sheegin waay laa tukbirhu axadan wastakfirii dembi dhaaf weydiiso yacni cafis dalbow adiga lidembiki dembigaaga dartii u cafis dalbo ninkan waa gaal isagu hadiyadana dabcan waa gaalo yani istakfirii macnaheedu waxay tahay salii zawjaki lcafwa zawjkaaga ama ninkaaga cafis weydiiso waad khiyaantay ayb khiyaanadaa marka de iyadu inay dalabtayna yuusuf hadda waa isberi yeelay markhaatidiina waa beri yeelay ilaahayna waa beri yeelay oo inahu min cibaadina almukhlasiin buu yidhi haweenta lafteedana markii dambe waxay leedahay walaqad raawadtuhu can nafsihi anaaba damcay iyadaa qira doonta intaasba yacni waxaa weeyaan yuusuf waa lagu beri yeelay ayb wastakfirii lidembiki inaki adiga kuntii waxaad ahaatay min alkhaati'iina kuwa gafo ayaad adigu ka mid ahaatay ayb wa qaala niswat fi lmadiinati fi lmadiinati imra'atu lcaziizi turaawidu fataaha can nafsi wa qaala niswatun haween waxay yidhaahdeen haweenka oo fi lmadiinati magaalada dhexdeeda ku sugan imra'atu lcasiizi boqorka haweentiisa turaawidu waxay dalbaysaa oy doonaysaa fataahaa cunuga gurigeeda joogo yay damcaysaa can nafsihi nafsadiisa ayay ka damcaysaa ayoy ka dalbaysaa qad xaqiiqe ahe shaqafa qalbigeeda waxaa degay haa iyada qalbigeeda waxaa degay ayay qad qad xaqiiqe ahe shaqafa jacaylkiisiibaa degay haa iyada ayuu degay qalbigeeda xuban min jihati xubin xagga jacaylka ayuu u degay ayb inaa anagu lanaraaha waxaan u arkaynaa fii dalaalin baa baadi inay ku sugan tahay ama gef gefka oo mubiinin cad falamaa markii samicad ay maqashay iyadiina bimakrihinna shirqoolkooda iyo xantoodii markay maqashay arsalat ilayhinna waa u cidirtay oo dad bay u dirtayoo waa marti qaaday wa actadad waxay diyaarisay lahunna iyaga ay u diyaarisay mutaka-an meel lagu dangiigsado lagu fariisto wa aatat waxay siisay kulla waaxidatin mid kastoo minhunna haweenkaa ka mid ah sikiinan middi ayay u dhiibtay wa qaalat waxay tidhi yuusuf ku tidhi ukhruj soo bax calayhinna korkooda ku soo bax falamaa markii ra-ayna ay arkeen hu yuusuf markay arkeen akbarna way ka haybaysteen oo way weynaysteen hu isaga waqaacna way googooyeen aydiyahunna gacmahoodii bay jarjareen siday isaga u fiirinayeen waqulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaahi ilaahay baa nasahane maa haadaa kani ma ahan basharan bashar maaha kan bani aadam maaha in haadaa maa haadaa kan ma aha ilaa malakun malakun weeyaan malaga oo kariimun wanaagsan bani aadamda malag ma arkin laakiin wuxuu ka aaminsan yahay qurux malaga suurad qalbiga qofka waxaa ku jirto waxaa jiro tasawur dihni a baa jiro wax aadan arkin oo adiga laakiin qalbigaaga aada si ugu suuraysanayso malagana waxaad ku suuraysanaya wax qurxan jin iyo shaydaan iyo markii la sheegana markiiba qalbiga suurad foolxuna usoo degdegaysa labada midkoodna ana kuma arkin ayb qaalat waxay tihi fadalikunna kii naas alladii kii weeyaan lumtunnanii aada igu eedayseen fiihi isaga dhexdiisa ay fii xubbihi jacaylkiisa aada igu eedayseen walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh raawadtuhu waan doonay can nafsihi nafsadiisaan ka doonay fastacsama waa joogsaday isaga wala in lam yafcal wala wallaahi in lam yafcal haddii uunan samaynin maa waxa aamuruhu aan farayo on amrayo layusjananna la xabisee oo la xabisee wala yakuunan ahaadeen min assaakiriina kuwa dullaysan ayuu ahaanayaa ayb sida aan rabo haddounan yeelin waxa aan amrayo waa la xabisayaa ee dadka liitana wuu noqonayaa xabsiyada ku jiro qaala wuxuu yidhi yuusuf rabbi yaa rabbi rabbigayow assijnu xabsigaa axabu la ii jacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga mimaa kii la iiga jacayl badan yahay yadcuunanii ay iigu yeerayaan ilayhi maaga xaggiisa wailaa tasrif haddaadan leexinin ilaahu canii xaggayga kaydahunna iyaga shirqoolkooda haddaadan iga leexinin asbu iishee ilayhinna xaggooda u iishee wa akun ahaadee markaa min aljaahiliina kuwa jaahiliintae xumaanta falo ayaan ahaanaya haddaadan adiga i qabanin ayb fastajaaba wou ajiibay lahu isaga waxaa ajiibay rabbuhu rabbigiibaa ajiibay xabsigiibuu marka gelayaa fasarafa canhu xaggiisiibuu ka leexiyey kaydahunna shirqoolkoodiibuu ka leexiyey inahu alle huwa isagu asamiicu alla maqlid badan waay alcaliimu ogaal badan waay ayb uma markaa dabadeed badaa lahum waxaa iyaga u muuqday min bacdi maa kolkii ka gadaale ra-ow ay arkeen al aayaati aayaadkii markay arkeen an yasjunuuhu baa u muuqatay inay xabisaan layasjununna lawallaahi yasjununnahu waa la xabisayaa isaga xataa xiinin waqti intii ka sidaasaa marka yacni xabsigii iyo shanigiisii marka uu ku bilaabanayo wa qaala niswatun haween waxay yidhaahdeen niswa maadaama ay tahay jamcu tagsiir jamcu tagsiirka marka uu faacil noqdana ta-da ficilka in la geliyo inaan la gelinin labadaba banaantah qaalat niswatun iyo qaala niswatun labadaba jaa-is wa qaala niswatun haween waxay yidhaahdeen haweenka oo filmadiinati magaalada ku sugan dhexdeeda imra'atu lcasiizi boqorka haweentiisa turaawidu waxay dalbaysaa fataahaa wiilkeedii bay dalbaysaa gurigeedii joogay fataahaa waxaa loo leeyahay iyaga soo ma dhihin inuuna anfaca laga yaabaa ow natakhidahu waladan cunugan ka dhiganaynaa sowma dhihin ee cunugeedii oo kale waay marka sidaasaa loo leeyahay fataahaa bay dalbaysaa can nafsihi nafsadiisii bay ka dalbaysaa qad shaqafahaa wuu dhex galay qalbigeedii ayuu dhex galay xuban min jihati xubin buu u dhex galay shikaafu lqalbi waxaa la yidhaha qalbiga xuubkiisa dahaarkiisa yaa la yidhaahdaa xijaabu lqalbi wa khilaafuhu macnuhuna waxay tahay qad dakala xubbuhu jacaylkii yuusuf wuxuu galay shikaafa qalbihaa qalbigeeda dahaarkii ku dahaarnaa ayuu gaaray intuu iyadii ka dhexbaxay buu qalbiga dahaarkiisi u galay ayb tacbiir marka xoog badan waay aada u xoog badan ayb waa jacaylkiisiibaa qalbiga uga dhegay waay qalbigiibuu ka degay qad xaqiiqe ahee shaqafa yacni wuu dhex galay qalbigeeda dahaarkiisiibuu ayaa dhex ayaa dhex galay haa ay qalbahaa iyada qalbigeeda yacni dahaarkiisii ayuu dhex galay isaga xubbigiisa iyo jacaylkiisa qad shaqafa xubbuhu jacaylkiisa marka iyada isaga ay jeceshahay ayaa haa qalbigeedii dhex galay xuban min jihati xubin bowna u dhex galay inaa anagu lanaraaha waxaan u arkaynaa fii dalaalin gaf inay ku sugan tahay iyo baadi gafka oo mubiinin cad falamaa samicad markay maqashay bimakrihinna iyaga xantoodii bimakrihinna hunaa bigiibatihinna amase biqowlihinna warkoodii markay maqashay arsalat ilayhinna waa u cidirtay haweenkiibaa marka waxay tihi halla ii keeno anay ii casuman yihiin wa actadat lahunna wa acaddat waxay u diyaarsatay lahunna iyaga muttaka-an majlis meel la fariisto yacnii majlisan liacaam majlis cunto ayay u samaysay mutakaana marka meel lagu dangiigsado waayo fadhi bay u samaysay marka cunto ay ugu marti qaaday wa aatat kulla waaxidatin mid kastaana waxay siisay oo minhuna haweenkii ka mida sikiinan midi bay u dhiibtay cuntadii bay markaa ku cunayaan dabcan wa qaalat waxay tidhi liyuusufa yuusuf ay ku tidhi ukhruj soo bax calayhina korkooda kusoo bax falamaa markii ra-ayna ay arkeen hu isaga markay arkeen yuusuf ayb akbarna way weynaysteen hu isaga yani akbarnahu yacni hibnahu waa ka haybaysteen markuu kusoo baxay quruxdiisii bay ku indha daraan dareen ayb inaa markaa markay akbarnahu waqatacna way googooyeen aydiyahunna gacmahoodii bay jarjareen waqulna waxayna yidhaahdeen xaasha lilaahi ilaahay baa ceeb ka hufan maa haadaa kan ma ahanin basharan bashar ma aha kan in haadaa maa haadaa kanu ma ahan ilaa malakun malakun weeyaan malaga oo kariimun wanaagsan waxaan marka waxay yidhaahdeen bani aadamba maahan midkani waa bash waa malag quruxdiisii iyo darteed bay sidaa u dhahayaan waxyaabaha bay marka isla soo mareen marka aayadda hore xubantaas tamyiiz waayo marka ayb tamyiizkaana marka waxaa weeyaan qad shaqafa wuu ku dhegay haa iyadii buu ku dhegay qalbigeeda yuusuf ayaa qalbigeedii galay xuban min jihati xubbin xagga jacaylka marka tamyiiz oo muxawal can ilfaacilna waa noqon karaa qad shaqafa xubuhu fii qalbiha ayb tarkiibka marka saas wey in hada maa hada kan maahan ilaa malakun malagun weeyaan malaga oo kariimun wanaag wanaagsan oo wanaag badan qaalat waxay tihi fadalikuna kii naas ayb aada aragteen alladii kii weeyaan lumtunanii aada igu eedeyseen aada igu dhaleecayseen fiihi fii xubihi jacaylkiisa aada igu dhaleecayseen idinkana waa kaasaa sidaas baa idinku dhacay marka musiibadu hadday caam noqoto waa iska fududaanaysaa awal iyada unbaa la warhayey oo laxan haye markan waxay tahay kuwan baa iyagiiba gacmihii iska jarjaray marka haddii lagula jiro iyada dhib ma arkaysa marka dhib uma arkayso mid labaadna masaladan wax kalena waa ku jiraano waxay tahay haweentan inay martiqaad samayso oo ay qarashkaas gasho oo haweenkani ay u yeerto intaas dan lagama laha iyada danteeda waxay tahay waxaan ay muujinayso wax ka duwanay rabtaa qalbigeeda waxa ku jiroy rabto iyo waxaan ay samaynayso iyo waxaan ay jilayso waxaan oo dhan marka hadafkeeda maaha wax kalaa qalbigeeda ku jiro ceebtaas iyo waxaas marka inay iyadu si isaga rogtay rabtaa waana meesha marka tusaalaha nebigu kusoo qaatayo markii nebigu sal ll ly slam isagoo xanuunsanayo uu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abuu bakar amra oo dadka salaada ha tujiyo markuu nebigu jiranaa caaisho waatay tiri marka xafso intay soo dirtay ama bacdi riwaayad iyadaba ay tiri abubakar booskaaga hadduu istaaga rasuul allow ina abaa bakrin rajulun raqiiq abubakar waa nin jilicsan qalbi jilicsan booskaaga hadduu istaago ma qur-aankii iyo maba aqrin karaba waa iska ooynaya abubakar oo qiraa'ah iyo waxba ma wadi karo hadalkaas marka caaisho ay sheegaysa iyada waxay ka rabtaa macno kale iyo ujeedo kale ka leedahay ujeeddadaasna waxay tahay in aabbaheed booskaas aan la geynin si marka qofka ugu horeeyo oo nebiga booskiisa galo dabcan ummaddii si un booskii nebiga ma gaari karo nuqsaan unbaa imaanaysa nuqsaantiibaa dadka ku eedeynaya aabbaheeda aadda u diideysaa iyada marka ile booskii nebigu taagnaa ninkii soo istaago wixii nebiga laga arki jiray dabcan ma dhammaystiri karo laabudda marka waxaa la leeyahay war nebigu saanu ahaan jiray maanta sidaanaa dhacday yaa la dhahayaa mar walba iyada marka si aan aabbaheed loo eedeynin baab kaley ka hadashay baabka ay rabtana waa maxay aabbaheed inaan la eedeyninay rabtaa markaasuu nebigu markay warka ku badiyeen buu wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas ina kunna laantunna sawaaxibu yuusuf ina kunna laantunna sawaaxibu yuusuf haweenkii yuusuf waa tihiine wuxuu yidhi sidaas oo kale ad tihiina waxaad yeeshaan ordaha oo waxaad abubakar amra salaadana ha tujiyo yacnii mushaabahada meeshay ku dhacaysaa waxay tahay haweentani iyada waxa ay barnaamijkan usoo diyaarisay iyo waxay rabto oo kala duwan yihiin warkan adiga aada leedahay ina abaa bakrin rajulun raqiiq iyo waxa aada rabtana laba kala duwan wahay nacan wixii aada rabtayna toos uma sheegin wax kalead usoo martay macnuhu marka meesha mushaabahadu ay ka dhacaysa meeshaas ayb meel kale marka maaha in laysaga shabahayo walaqad wallaahi baan ku dhaartay raawadtu waan doonay bay tiri hadda hu isaga ayaan damcay oo anaa can nafsihi nafsadiisaan ka doonay fastacsama famtanaca waa di waa reebtoonaaday oo wixii aan ka rabay waa ka joogo waa ka reebtoonaaday walain lam yafcal walawallaahi in lam yafcal haddii uunan samaynin maa waxa aamuruhu aan farayo layusjanana la xabisee oo la xabisee walayakuunan min asaaghiriin ahaadee kuwa yacni dullaysan ayuu ahaanaya hadda marka maadaama aniga aan awood korkiisa ku leeyahay waxaan raba ayuu samaynayaa ama xabsi buu gelaya laba marka khiyaar baa meeshaan marka hadda ka muuqdo xumaan inuu galo iyo inuu xabsi galo nabiyullaahi yuusuf markaasuu yihi qaala wuxuu yidhi yuusuf rabbi yaa rabbi rabbiyow assijnu xabsigaa axabu la jacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga la ii jacayl badan yahay mimaa kii la igaga jacayl badan yahay yadcuuni yadcuunanii ilayhi ay iigu yeerayaan darsiga laga qaadanayaa waxay tahay hadday timaado macsi adiga diintaada wax dhibayo iyo ciriiri xagga nolosha hadday labadaas isku kaa noqdaan oo yacni fursad saddexaad aanay jirin ciriiriga noloshaa dhaamo inta diintaada naqsi geli lahayd midda nabiyullaahi yuusuf ku ammaanan yahayna taas waan oo wuxuu leeyahay macsidaniyo waxaan ay iigu yeerayaan ilaahu ma rabo waxaan ka jecelahay xabsigaas inaan iska galo ay iyaga iigu goodinayaan meeshaa marka waxaa laga qaadanaya nabiyullaahi yuusuf ee sabarka iyo dulqaadka iyo waxaa ilaahay subxaanahu watacaalaa yacni dadka inta aan la sharfin imtixaana ka horeeya imtixaanaadkaas markay yacni ilaahay xaggiisa iyo sida uu rabay ay u yee ay yeelaan dabcan ilaahay marka darajaad waaweyn buu ku gaarsiinaya waxaan yuusuf marayo marna ceel lagu ridayo ceelku waa ciriiri addoonnimadu waa ciriiri oo in la kala iibsado isaga gardaray ku tahay sababtoo ah xor buu ahaa in la iibiyaa maahayn waa ciriiri ciriiri saddexaad waa kanaa haddana marka xabsi wey midda saddexaad waxay tahay haddana haweentii inay iyada intay damacda isaga ay nabto ciriiri afaraad marka xabsigii weeyaan isaga marka diintiisa naqsi intuu geli lahaa xabsigaas ayuu doortay qofku marka laba hadday noqoto mid saddexaad aynan jirin war dembi gal ama ay timaadaba yacni waajibkan ka tag ee markaas yacni inuu xabsiga doorto way waa leeyahay yuusufna marka waa shabahaya ayb qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow assijnu oo yacnii khasladaas uu yuusuf ka shabahaa dabcan assijnu xabsigaa axabu ilaya agtayda loo jacayl badan yahay mimaa kii laga jecel yahay yadcuunanii ay iigu yeerayaan ilayhi shayga xaggiisa waxay iigu yeerayaanoo macsida ah wailaa tasrif haddii aadan leexinin canii aniga xaggayga kaydahunna iyaga shirqoolkooda haddii aadan iga leexinin asbu u iishee yacni waan u iilanaa ilayhina iyaga xaggooda waa kun ahaadee min aljaahiliina kuwa jaahiliinta dirsiga laga qaadanayana meeshan waxay tahay qofka inuusa isku kalsoonaanin isaga naftaada iyo maskaxdaada iyo quwadaada iyo xooggaaga iyo xeeladaada macsi isagama celin kartid inuu ilaahay ku kaalmeeyo maaha yuusuf marka meeshanna waa mowqif kaloo rabbigiibuu kaalmaysanayaa awood iyo xeeladna xagga u iska soo dhigay waxay la mid tahay marka laa xawla walaa quwata ilaa billah oo adiga haddaad tira aniga kartideydaan macsi isaga celin karaa ma isaga celin kartido waa un ku dhacaysaa daciif qalbigaagu waa daciif hawadaadu waa iska badan tahay marka mar walba ilaahay inaad u kaalmaysato macsida inuu kaa leexiyo fastaja marka wa akun min aljaahiliina marka dadka macaasida ku dhex jira jaahil jahli inay ku sugan yihiin lianna almacaasi min umuuri ljaahiliya waa macaasida fastajaaba lahu rabbuhu rabbigii baa ajiibay fasarafa wuu ka leexiyey canhu isaga xaggiisa kaydahunna shirqoolkoodiibuu ka leexiyey inahu alle huwa isagu asamiicu mid maqlid badan waayo alcaliimu ee ogaal badan way ayb uma markaa dabadeed badaa lahum iyaga waxaa u daahiray oo u muuqday min bacdi maa markii ka gadaale ra-ow ay arkeen alaayaati calaamadihii markay arkeen calaamaduhu marka waa maxay alcalaamaatu daalaatu calaa baraa'ati yuusuf calaamadihii tusayay yuusuf wax dembiya inuunan gelin berina uu yahay tuhmadna beri ka yahay markay arkeen kadib waxaa u muuqday waxay u muuqday marka aaway badaadii marka yacni faacilkeedii aaway an yasjunuuhu inay xabisaan la yasjunuunahuda dambaana tusaysa macnahaas uma badaa lahum waxaa u muuqday min bacdi maa markii kadib ra-ow ay arkeen alaayaati aayaadkii aayaadkii iyo calaamadihii tusayay yuusuf inuu beri yahay markay arkeen waxaa u muuqatay an yasjunuuhu inay xabisaan taasaa u muuqatay ayb layasjununna wwaa la waa la xabisayaa hu isaga xataa xiinin waqti intii ka ayb oo markaa yacni waxaa markaa timid in isagii markaasi la xabisayo oo xabsi marka uu gelayo xataa xiinin waqti intii ka ah ayb ay ilaa muddatin yarawna fiihi ra'yahum muddo iyagu ra'yigooda ay ku arkayaan intay noqotaba marka xataa xiininta marka waa waqti iyagu markaas mashiyadooda iyo waxyaabaha ku xiran ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed